magaalada muqdisho ayaa waxaa laga daafuray shirka madasha bini'aadanimada soomaaliya kaas oo lagu soo bandhigay warbixin la xiriirta dadaalada ka hortagga leexasashada gargaarka iyo sida loo heli lahaa sharci lagama gudbaan ah oo meesha ka saarayo in gargaarka bini'aadanimada uu ku dhaco gacan aan loogu talagelin hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka iyo wasaaradaha gargaarka ee dowlad goboleedyada dalka ayaa warbixinta la wadaagay shirka iyagoona ay ka wada hadleen sidii gargaar loo gaarsiin lahaa bulshada soomaaliyeed guddoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdulle ayaa ka warbixiyey qodobada looga hadlay shirka madasha bini'aadanimada oo ka furmay magaalada muqdisho
runtii shirarkan waxay kusoo qabsaameen baydhabo waxay kusoo qabsaameen kismaayo hadda oon magaalada muqdisho ku qabanay dabcan waxaan uga hadlaynay xaaladaha dalka ku soo kordho xaaladaha la filan karo runtii xaaladda aan runtii maanta aan uga hadalnay u weyneed waxay aheeday in la filan karo abaar oo runtii laga baqaayo inay sanadka soo socda nagu soo aadan ay nagu timaado taasoo runtii aan ugu talagalnay inaan uga sii diyaargarowno in aysan intaysa abaartu imaan ilaahay naga hayee dadkii wixii loo qaban kara loo qabto inayse dadku aan la sugin in inta abaarta ku dhacda ay soo barakacaan taas ayay ahaaday qodobka koowaad qodobka labaad waxay ahaaday sidii hay-adaha internationalka iyo hay-adaha nationalka ah iyo dowladda soomaaliya ay u wada shaqayn lahaayeen taasoo runtii ay marmarka qaar caqabad ka timaado hay-adda sodma waxay runtii xil saaran tahay inay isku hagaajiso shaqooyinkooda hay-adaha internationalka iyo hay-adaha nationalka taasoo runtii aan runtii maanta iidan halkan uga hadlaynay waxaa kaloo runtii uga hadlaynay in la gaarsiiyo dadka wax allaale wixii loogu talagalay si ay u gaari lahaayeen oo haddii ay arrintaasi caqabad ka timaado sidii loo gaarsii lahaa oo dadka u baahan loo gaarsii lahaa looga shaqeeyo dabcan hay-aduhuna way soo bandhigeen annaguna waxaan bandhignay caqabadaha imaan karo oo ay tahay inaan ka wada shaqayno dabcan waxaa ka soo qayb galay dowlado iyo waxaa ka soo qayb galay hay-ado internationaala dabcan kulligoodna waxay ballan qaadeen inay si dhow ula shaqayn doonaan dowladda soomaaliya oo xaaladda runtii lagu jiro oo runtii hadda la taagan yahay oo fatahaad leh oo abaar leh ay nagala qayb qaadan doonaan dabcan laakiin intaas marka laga tago waxaa loo bahan yahay ummadda soomaaliyeed inay isku duubnaato inaan annagu iskaalmayno inaan u diyaargarowno adduunyadu waa isbedeshay cimiladeeda inaan ka shaqaysano beerahayna inaan ka shaqaysano webiyadayna inaan runtii amniga dowladda soomaliya ay ka shaqaynaysaa loo garab siiyo haddii kale dhibaatada laga bixi maayo aad iyo aad umahadsan